bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxiibyaal meel kasta aad joogtaan iyo sida maqalka iyagu idiin soo gaaraya halkan oo radioga isnaa ee muqhadiso ay tahay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba f m megahartis waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo aad dhegeysataan toddobaadkiiba marxiliidani oo kale soo saaraha toddobaadkan waa anigoo cabdifataax axmed ah ee saaxiibyaal kusoo durga la socodka iyo la jaanqaadka barnaamijka iyaga hagaag barnaamijka dhalinyarada toddobaadkani saaxib yaal waxaynu diradda ku saareynaa kaalin eenkee ah ayay dhalinyarada kaga jiraan nidaamka xisbiyada dalka iyo doorashooyinka dalka ee markaasi dhalinyaradu ay abaabulayaan muqdisho iyo deegaano kale ayaa looga dhawaaqay xisbi mideeya dhalinyarada haddaba kaalin eenkee ah ayay kaga jiraan dhalinyaradu nidaamka socda ee doorashooyinka qofka iyo codka ah maxay faa'iide ay ku qabaan toddobaatan iyo shan boqolkiiba dhalinta soomaaliyeed ee dadka ummadda soomaaliyeed ka mid ah in doorashooyinku ay noqdaan kuwa madax bannaan oo uu muwaadinka soomaaliyeed xor uu yahay codbixintiisa qodobadaas ayaan diiradda ku saari doonaa martida barnaamijka waa cumar nuux martida barnaamijka waa qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada tani johar ee saaxib yaal faahfaahin ka hor khadar yar oo adeega bulshada ah
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
aynu qadarkaasi yar adeega bulshada halkaasi kaga nimaadno guud ahaan dalka waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo lagu yegleelayo xisbiyo kala duwan xisbiyo ay ka mid yihiin xisbida dhalinyarada ayaana looga dhawaaqay deegaano ka mid ah guud ahaan gobolada dalka haddaba dhalinyarada magaalada johar kaalin ciinkee ah ayay kaga jiraan nidaamka dardargelinta doorashooyinka qofka iyo codka ah ee ka soconaya diiwaangelintooda magaalada tani johar kaalintee ayay dhalinyaradu kaga jiraan haddii uu dalka nidaamkaasi qaato maxaa faa'iide ah ayaa ay ka gaari doonaan dhalinyarada soomaaliyeed ma noqon kartaa in dhalinyaradu ay helaanna markii ugu horreysay akhlabiyadda doorashooyinka dalkana ma hogaamin doonaa qof dhalinyaro ah qodobadaas ayaan diiradda saari doonaa waxaana qeybta koowaad ee barnaamijka aynu su-aalo ku hordhigi doonaa qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada tani johar aynu ku horeyno cumar xasan cusmaan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada tani johar waxaynu weydiinay dhowr su-aalood oo ku aadan nidaamka doorashooyinka iyo xisbiyada dalka faa-iidooyinka dhalintu ay ku qabaan waayahay cumar waxaa ka mid tahay dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada tani johar marka hore waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka dhalinyarada ee raadiya
waa ku dhowahay ustaadii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay barnaamijkan galabta inaan kasoo qayb galo aad iyo aadaan u muhiim ugu yahay noloshayda forever ma arkin barnaamij noocan oo kale in lala yimaado oo aanka doodna lai dhahaayo maanta ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo barnaamijkan waayahay barnaamijka dhalinyarada sida hore u dhacwaba ahaa waxaan diiradda ku saareynaa toddobaadkan dhalinyarada soomaaliyeed aragti ahaan marka koowaad siday u arkaan in dalka uu doorasho qof iyo cod aado ayaguna ay fursad ka heli doonaan oo ay wax ku dooran karaan aragti ahaan siday u arkaan
ani ahaan waxaan u arkaa aragtidaas inay tahay aragti aad iyo aad u fiican sababtoo ah doorasho qof iyo cod waa doorasho aan marnaba soosoo geli karin ee xesho iyo wax noocaas ah sababtoo mar doorasho qof iyo cod daa la dhaho waxay dadkan hiigsanayaan horumar qof walbana wuxuu leeyahay hadaf iyo ujeedo qofka marka doorashadaas ama cudaynayo wuxuu go-aaminayaa qofka u qalmo inuu doorto maadaama dalka ay dalkeena soomaaliya uu yahay dalka ugu dhalinyar badan sidaan aaminsanaha ani ahaan badankiisa waa dhalinyaro marka doorasha qof iyo cod dhalinyarta aad iyo aad ayay ku fiican tahay dalkeenana wejigan u jeestane waan ku faraxsanaha ani ahaan horumarkeenana waa kamid tahay oon angaarinay sanadkan waayahay intaan mawduuca gudihiis sii gelin dalka waxaa ka jiray dowlad la-aan muddo dheer dadku waxay ku baraarugeen inaysan waxba ka aqoonin nidaamkii dawliga ahaa taasi awgeed axbad ceenkee ah ayaa ka imaan karta is leedahay doorashadan oo dhanka dhalinyarada uga imaan karto haddii dhinacyaha la fiirin soo caqabadaha ugu waaweyn oo isdhihi kara waa ka imaan karaan waxaa ka mid ah in dhalinyartii horta aysanba wax uun ka garanaynin wax loo yaqaano siyaasadda soo qof walboo ka yaqaan ama wax uun ka yaqaan siyaasadda ma dhihi kari ani ahaan ee qofkaasi caqabad ayaa ku imaan karta sababtoo ah wixii u saxsan iyo wixii xun wuu yaqaanaa marka caqabadda ugu weyn oo ka dhalan karta waxay tahay in qofkaani uusan danaynin wax la tacalluqo siyaasadda xaggeeda uusan waxba ka garanaynin siyaasadda midaasaa caqabad dhihi karaan ahaan waayahay si loo yareeyo marka caqabadahaasi dhalinyaradana loogu baraarujiyo in dalka doorasho ay ka dhici karto ama wax la dooran karo ay iyaguna fursad ay u helaan oo ay ku codayaan maxaa is leedahay dhalinyaradu ay u baahan yihiin in loo sameeyo si ay u fahmaan waxa soconaya owalan waxay u baahan yihiin so wax walbo dunidan ka dhacaya waxay leeyihiin aasaasay leeyihiin iyo workshop wax loo yaqaano owalan waxaa loo baahan yahay dhalinyarada in laga dhiso waxyaabaha ama brograamkan loo yaqaano doorashadan qof iyo codka ama inay xubin ku lahaadaan baarlamaanka ama ay ka qaybgalan karaan doorashada naftirkeeda waxaana coday karaan lana dooro karo waxay u baahan yihin oo kale in laga dhiso waxyaabaha asaasiga ee loogu baahan yahay in loo sameeyo treenino ama tobabar in la siiyo oo keliya intaasaa ku filan sababta qofka haddaa tobabar la siiyo waa ogaanaya wax u fiican iyo wax u qaldan waa ogaanaya marka waxaan dhihi lahaa dhaliirta in la siiyo kale tobabaro weliba aad iyo aad loogu dhiirigelinayo ayaga inay xubinka noqdaan ama wax dooro karaan in aad iyo aad loo siiyo tobabar noocaas oo kale waayahay muqdisho maalmihii ugu dambeeyey waxaa lagu qabanayay kulmo ay sameynayaan xisbiyo dhalinyaro ama ururo dhalinyaro oo isbihaystay rabaanna in siyaasadda ay kaga mid noqdaan aragti ahaan in dhalinyaradu xisbi ay samaystaan ama urur dhalinyareed maxaa kaaga baxay maxaad u aragtaad is leedahay wallaahi waxaan dhihi lahay aniga waas u dhawey lahay kocmar ahaan sababtoo ah dal walba caalamka ku yaalo waxaa horumariyo ama aad dhisto waa dhalinyar waa ma dhisa dal sidiisaba qof waqtigiisa qaatay waxaa dhisa qof waqtigiisa oo hor leeyahay sababtoo ah qofka dhalinyarka mar walba wuxuu ku xisaabtamayaa bulshada iyo mustaqbalka wax u muuqanaya ka asiga ahaan dhalinyarnimo ahaan sababtoo ah dal walbo dunidan ka jiro waxaa burburiya waa dhalinyar sidoo kale wax dhisana waa dhalinyar dhalinyarta marka waxaan dhihi lahay inay barnaamijkaas ama brograamkaas ku fikiraan waan kusoo dhaweyn lahay boqolkiiba boqol waxaana leeyahay qof walboo jecel oo dhalinyarta ka mid ama dhalinyar ah inuu mar walba hamigiisa u ahaado inuu mar uun dalkani ama xubinka noqdo baarlamaanka hadduu fursaddaas helana ma aragtay inuu umadiisa iyo dadkiisa maxaa dhahay uu faa'iideeyo mar walbana horumarka sidiisana uu ka shaqeeyo qofka hadduu dhalinyar yahay sidiisa wuxuu ka shaqeynayaa danaha guud iyo dantiisa qaaska aawo mar walba wuxuu fiirsanayaa dhalinyarta kale ama asaagiisa ah ee ka ka mid ah ama xubin madax ka ah wadamo kaleo jaarka nala ah ama dariiska nala ah mar walba qof dhalinyarka waxaan leeyahay ama uu ku fikiraa sida aniga ahaan inuu mar walba ku fikiro inuu dhiso dalkiisa sababtoo ah mar walba wuxuu leeyahay hadaf sababtoo ah asaga waxaa sugaayo ama uu haastaa fursad marnaba aan la soo koobi karan sida inuu mar walbo ka shaqeeyo ilaha guud ee dalka marka waxaan leeyahay qofka dhalinyarka ah wuxuu leeyahay hadafyo aan la soo koobi karin sababto ah waqtiga u harsan ayuu mar walba ku tacalluqaa qofka
cabdifataax cali cusmaan waxa uu ka mid yahay barayaasha magaaladan sidoo kale waa wiil dhalinyaro ah waxaynu weydiinay xili uu inagala qaybgelayay barnaamijka dhalinyarada iyo toddobaadkani qodobka miiska inoo saaran aragtidiisa ku aadan in haddii dhalinyaradu ay ku midoobaan xisbiyada dalkaga jira ay ku guuleysan karaan inay noqdaan laaliyayaasha amaba xisbiga talada haya ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya barnaamijka waxaan diirada ku saaraynaa toddobaadkan aan kaga hadlaynaa doorashooyinka dalka iyo xisbiyada dhalinyaro ee lagu dhawaaqay iyo sida dhalinyarada ay markaasi uga mid noqon karaan marka hore aragti ahaan in doorashada qof iyo cod dalka ka dhaca sidaad u aragtaa dhalinyaro ahaan ka dhalinyar ahaan markii aan dhaho inuu dalka aado doorasho qof iyo cod waa waxweyn aad u weyn aan filaynay inuu dhaco waana soo dhaweynaynaa arrintaas waayahay toddobaatan boqolkiiba iyo inka badan waxaa lagu qiyaasaa inay dhalinyaro tahay muqdisho iyo magaalooyin kalena xisbiyo dhalinyara looga dhawaaqay maxaa is leedahay haddii ay dhalinyaradu midoobaan oo ay ururo iyo xisbiyo samaystaan oo ay doorasho ka qayb galaan way ka gaari karaan natiijo ahaan
aada u mahadsan tahay haddii la dhaho toddobaatan boqolkiiba dhalinyaro ayaa ayaa u tartamaysa yani qof iyo codkaas ku jirta markii la dhaho dhalinyarada haddii is aruursato xisbi noqdaan qoloqolo noqdaan waxaa laga yaabaa in anaga si ka dhalinyaro ahaan inaan ku guuleysano mise dhalinyaro ee qabato xilka dalka waayahay waxaa la dhaliilaa aragti ahaan dalka maadaama burbur iyo dowlad la-aan muddo kusoo jiray inuu yaryahay fahamka dhanka doorashooyinka qofka iyo codka ah ee dhalinyarada maxaa is leedahay waa lagu tirtiri karaa arrimahaas oo dhalinyarada way fahmi doonaan oo lagu fahamsiin karaa in doorasho qof iyo cod ah iyo wax walbaba ay tahay mid ayaga muhiim u ah
horto qof yani markii ay dhacdo dhacdo doorasho qof iyo cod aad ay muhiim u tahay dhalinyaradan waxaa lagu fahamsiin karaa arrintaas in qof walba oo soomaali ah uu codkiisa xor u yahay oo yani wuxuu rabo fikradiisa fikradda madax yani maskaxdiisa ka maaxanayso inuu ku guuleysto markii hore markii la dhihi jiray baarlamaanka wax laga doorana waxay ahayd in ay wixii rabaan iyaga iska samaystaan oo dadka banaanka jiro mase shacabweynaha kale wixiisan qabin iyo madaxweynehaysan rabin in lasoo doorto laakiin maanta hadda xooga badanaa gacanta wuxuu ugu jiraa doorashadii in oo qof walibo iyo codkiisa inuu baxsado saas ayaa marka fahamka ugu weyn dhalinyarada la fahamsiin karo midaas waaye in qof waliba codkiisa uu xor u yahay madaxweynuhu rabana dooran karo iyo xisbigii rabana raaci karo
in wacyigelin la sameeyo iyo in tababaro la sameeyo ma ma sahlin kartaa in dhalinyaradu ay fahmaan nidaamka doorashooyinka qof iyo codka haa in wacyigelin wacyigelin in la sameeyo waa waxa ugu muhiimsan ee maanta wad ahaan u jeexi karo in la sameeyo doorashooyinkaas qof iyo cod marka in waa kugu raacsana midaas in la sameeyo aan qabaabo waayahay dhalinyarada qudheyda maxaa ugu baaqi lahayd si fursadahan dhalinyaro ee dalka ka jira ay kaga faa'idaystaan waxaa ugu baaqi lahaa in ay xisbi xisbi isu aruursadaan ayna wacyigelin badan ka sameeyaan shacabka ay u sameeyaan si doorasho qof iyo cod ah loo qaban lahaa laguna guuleysan lahaa midas ayaan
ugu dambeyn maadaama dalka uu ka socdo doorashooyin iyo diyaarinta doorashooyin qof iyo cod ah dhalinyaradana fursada ay kaga banaan tahay in dhinacyadaas ay ka qayb galaan dhalinyaradu waxay leeyihiin wasaarad dhalinyaro iyo ururo dhalinyaro wasaarada guud ahaan iyo ururada dhalinyaro ee jira ayaguna maxaad ugu baaqle ururada dhalinyarada iyo guud ahaanba wasaaradda dhalinyarada iyo cod kastoo dhalinyaro ay hoos tagto maxaad ugu baaqle
waxaa ugu baaqi lahaa inay yani dhalinyarada janis balaaran la siiyo si ay ugu qayb qaataan doorashadaas qof iyo codka ah lana sameeyo in uu xisbiyo la sameeyo wasaarada dhalinyarada waxaan aad ugu baaqayaa inay sameeyaan xisbiyo dhalinyaro kuwaasoo oo noo qaabilsan inay qof qof iyo cod ay inugu tartamaan waayahay dhalinyarada toddobaatan iyo in kasii sareysaa lagu qiyaasaa tirada boqoleyda ah ee dalka soomaaliya xisbiyana way sameysteen ma isdhihi kartaa xisbiyadaas dhalinyarada ay sameeyeen maadaama dhalinyaro dalka ay u badan yihiin inay guuleystaan ayaa suurtagal ah oo ay ayagu ay kusoo baxaan nidaamka doorashada qof iyo codka ah qof dhalinyarana uu noqdo qofka dalka hogaamiya
walaa waa isdhihi karaa sababta ah dhalinyarta sideeda maadaama boqolkiiba toddobaatan ay dalkeena ay yihiin dhalinyar marka waxaa majority dalka waa ayaga marka haddii ayaga iskaashtaan oo isku biiraan oo maxaa la dhahay wax walba ay ka awood badan yihiin oo waa inay hogaami karaan dalkan marka dalkan wuxuu u baahan yahay oo keliya waa dhalinyar isbiirsatay oo fikir oo fikirtay weliba marka waxaan dhihi lahaa an ahaan waa guuleysan karaan waaya jowhar haddaa kusoo laabano gabagabadan soo gaarnay waxaa jiro dhalinyaro badan jaamacada dhameeyey adigo aa ka mid tahay kuwa jaamacadaha dhigta aqoonyaano ah oo jooga een maxaa ugu baaqi lahayd si ay een cududooda dhalinyaronimo ay usoo muuqato ugana faa'iidaystaan nidaamkan doorashooyinka xisbiyada iyo doorashooyinka dalka ka dhici kara wallaahi an ahaan waxaan dhihi lahay dad johar dhalinyarta ku nool waa dad aad iyo aad u activesan oona jecel mar walba horumarka ee waxaa jirto in fikir la-aan baa jirto dhalinyartii waxoo kala yaacsan oo aan ayaga dhexdooda maxaa ladahay isku mashquulin ayaga dhexdooda oo aan ku fikran macnaa fikir guud oo ah sidee ayaan wax u qabsan karnaa mar hadday ku fikiraan sidee ayaan wax u qabsanaa waxaan aaminsanaha boqolkiiba boqol inay ku guuleysanaya arrinkaas waayahay ugu dambeyn baaq cinkee ah ayaa usoo jeedin lahayd dhalinyarada adigoo fursadan ka faa'iidaysanayo si ay isku xiran iyo iska warhayn iyo xisbiya dhalinyaro ay u samaystaan wallaahi waxaan u jeedi lahay inay sameeyaan ololo kaasoo lagu aasaasayo group groupyo ama dhalinyarta ama in la sameeyo mid ka mid ah mid ama ba ay sheeg madal loo wada xiriiro ama in la sameeyo wax loo yaqaana group oo ay ku midaysan yihiin dhammaan dhalinyarta ku nool magaalada jowhar marka waxaan dhihi lahay in la aas-aaso gruubkaasi waxay aad iyo aad dhalinyarta ugu anficaysaa inay mustaqbalkooda ifo
daahir maxamed sidoo kale waxa uu ka mid yahay dhalinyarada wuxuu qayb inagal yahay qaybta koowaad ee barnaamijkan oo aynu diiradda ku saari doonno qeybaha kala duwan dhalinyarada aynu ku wareegsan doonno ee ku aadan aragtida doorashooyinka qofka iyo codka ah iyo xisbiyada dalka sida ay dhalinyaradu uga qaybgeli lahaayeen si ay ugu guuleystaan in dalku ay ilaaliyaan guud ahaan qaybta koowaad ee barnaamijka dhalinyarada oo aynu ku wareysanayna qaar ka mid ah dhalinyarada tan iyo magaalada jowhar qiimihiis kalena su-aalo ku weydiin doono ururada dhalinyaro ee magaalada ka jira ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe iyo kan hir shabeellaba toddobaadka xiga ayaynu ku kulmi doonaa toddobaadkan soo saaraha la socodsiinta barnaamijka waa anigoo cabdifataax axmed ah idaacaddu waxay ahayd siddeetan toddoba iyo toddoba f m megahertes radioga snai ee magaalada tani jowhar cidda uu seegay barnaamijkeena amaba ay seegaan guud ahaan barnaamijyadeena waxay dib kaga daalacan kartaa mareegyada aynu ku leenahay baraha bulshada ee isugu jira facebook iyo youtube snai radio ama websitekeena ayaad ka daawan kartaan ilaa maynu kulanno isma dhaafna asalaamu allahu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu